إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan askari ka tirsan maamulka la baxay somalilan ayaa xubno ka mid ah qoyskiisa ku dilay magaalada hargeysa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa ku dagaalamay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku celisay inay dardar gelinayso damaceeda guracan ee ku aadan la wareegitaanka xeebaha badda cas mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay filim xiise badan kaas oo lagu soo bandhigaya sida uu u dhacay dagaalkii cuslaa ee degmada aadayaba tartama cilmiyeedyo qayb ka ahaa dabaaldegyada ciidul adxal mubaarak ayaa lagu qabtay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose warka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan tiro askar ah ayaa ku dhaawacmay qaraxa ka dhacay saldhig militari oo maraykanka uu ku leeyahay waddanka jabaan intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan neh goordhow ayaannu idiin soo gudbin doonnaa inshaa allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa saddex iyo tobanka bisha dulxija sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena ku astaysan sagaalka bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta ah dagaal kula wareegay talis ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen waaxiga deegaanka moor eri ee duleedka degmada moqokari ee wilaayada hiiraan ciidamada dowladda federaalka ee dagaalka lagu jibiyey ayaa waxaa gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana goobta dagaalka looga tagay hal askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka kaas oo lagu dilay dagaalka dhinaca kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay maanta weerar jidgal ah u dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa kenya oo ku socdaalaya agagaarka deegaanka hulungo ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan ku dhintay siddeed askari oo kenyaan ah askari ka tirsan maamulka la baxay somalilan ayaa xubno ka mid ah qoyskiisa ku dilay magaalada hargeysa tafaasiil ku aadan qodobkan waxaa inoo eegaya farxaan cali cabdulaahi saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya ka dhacay dil iyo dhaawac uu geystay askari ka tirsan militariga maamulka la baxay somalilan askarigan ayaa dilay xubno ka mid ah qoyskiisa oo ah gabar uu isagu dhalay iyo hooyadeed waxaana uu dhaawacay haweenay kale oo la dhalatay hooyada la dilay islamarkaana carruurta habaryar u ah qaar ka mid ah dadkii goobjoogga u ahaa dhacdadan oo ay ku jirto haweenay habaryar u ah carruurta hooyadeed la dilay ayaa la hadlay warbaahinta ugu horeyn habaryarta oo guriga dilku ka dhacay joogtay ayaa ka waramaysa sida ay wax u dhaceen waxay u dhaceen waxaan ku yidhi annagoo halkaas u wada fadhina uunbuu kadinka ka soo galay qoriguunba waxaan kuhi keebka markiiba ammaanka qabtay walaalkayo markaa soo galay uunba kuhi maxamedow salaamu calaykuno lamu hadal kolku yidhi walaal maanta qori baad sidataa ayuunba waxaan ku yidhi dib isku soo kala celiyo deedna inantunbuu ku dhuftayoo inantiisuu ku dhuftay dee maxaan ka garan walaalkaasoo dhinacaas dhufti unbaan maqlayay deedna waxaan ku markii dambana walaala inankayagunbaa saasay walaal axmed maxamed shadaakaska naaraa shahaado waxaan ku yidhi deedna wuu ku celi ula dul tagun dee aniga markiiba igu dambisay ma yirba waxba imay soo gaarin laakiin waxaan ku yidhi ula dul yimid dee haddana xagga unba haddana ula noqday inanteeda kale walaashay buu ku dhuftay dhaawaca la qaaday may waan joogay habeenadanba waxaan ku yidhi hooyada raqdaan u imido waxa liya waxa jira ma jira nabadii caan uu naga baxayo hooyadu raqay haysay haa dee haa wataa dhuliyaalka waxaan iyada haysayba toban sannadood iyada haysayba wallaahi de markii aan albaabku saa u soo baxay gelin wax qabtuu maa la waayay gelin buu intaan horta la meersanayo dadku ka yaacyaacay markii miyiri ugu dambeysay sidoo kale haweenay ka agdhoweyd goobta ay wax ka dhaceen islamarkaana maqlaysay rasaasta lagu dilay qoyskan ayaa ka waramaysa wixii ay aragtay marka u horeysa anagu qabtii baanu maqalay shiid baabanu markii hore moodin shiidkii baanu si yaa shiidayay waxaa dhacaya waa maxaa waa la soo yacay waaba xabad bay noqotay xabaddii markay noqotay halkan dadkii ku soo wada yacay xabadii lagu soo yacay wuu soo baxay dadkii wuu eryaday askariga qorigana wuu laalaadsanayay inuu shaar xidhnaa baan malan cawlan Tal- waa ciidanka milatariga ha markaa ciidankii markii dadkii kala eryaday cid u gasho waa la waayay halkaasaanu taagnayn barandaha dhexdiisa isagaa laga baqanayo oo dadkanba u wada eryanayay saanu halkii u taagnayn ayaabuu ayuu soo noqday albaabku galo halkaasaanu ka soo eegayna annagu maanaan gelin albaabka markuu galayuu in badan xoogaa ku jiray ayuu haddana soo baxay isagoo aan xabad ridin laakiin qorigiisaa u laalaadsanaya halkaasuu maray oo dadka uu eryaday dhinacaasuu ka wareegay tooskaasuu ka baxay waxaanu wakaasoo saldhiggii buu tego markaasaanu ku yaacnay gurigii gurigii markaanu ku yaacnaanu aragnay meydkii oo isdhex jiray laba meyd laba meyd oo isdhex jiray laba dumara hooyadood iyo inanteedii isaga xaaskiisii iyo inanuu dhalay labadii oo jiifa ayaanu aragnay dhacdooyinka noocaanaha ayaa waxaa loo aaneynayaa dishibiliin xumada iyo isticmaalka maandooriyaha noocyadiisa kala duwan ee ay sida joogtada ah u isticmaalaan askartaasi dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku celisay inay dardar gelinayso damaceeda guracan ee ku aadan la wareegitaanka xeebaha badda cas mubaarag cumar mubaarag ayaa faahfaahintan inoo haya abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda xabashiyada itoobiya ayaa mar kale shaaca ka qaaday in ay xabashadu weli ka go-an tahay helidda marinbadeed iyo dekada ay xoog kula wareegaan ayna dadaal adag ku bixinayaan arrintaas waxa uu sheegay inay la muuraan tahay in dadka tirada badan ee itoobiyaanka ay helaan dekada ay kala soo degaan badeecadaha kala duwan soddon sano soo soctaan aysan badlaan ahaan karin warar soo baxay ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka la baxay somalilan cabdiraxmaan cere uu ku wajahay caasimadda dalka itoobiya ee adis ababa kadib markii abiy ugu yeeray halkaas iyadoona ay wararku sheegayeen in dib loo furayo heshiiska u dhexeeyay maamulka isu magacaabay somalilan iyo itoobiya kadib heshiisii xaaraanta ah ee horaantii sanadkii hore uu la galay muuse biixi oo xilligaasi ahaa madaxweynaha maamulka somalilan si kastaba ahaatee dowladda xabashada itoobiya uu ra-iisul wasaaraha ka yahay abiy axmed ayaa geed gaaban iyo geed dheer buu fuulaya sidii ay bad u heli lahaayeen boqol labaatanka malyan ee itoobiyaanka ah isagoona doonaya inuu isaga jiido jabhada dagaalka adag kula jira xukuumaddiisa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa ku dagaalamay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya tafaasiil ku aadan qodobkan waxaa inoo eegaya farxaan cali cabdulaahi habeenkii xalay waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska sayidka ka dhacay israsaaseyn dhex martay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk iyo mid ka mid ah askartooda oo fal dhac ah geysanayay askariga dhaca geysanayay iyo ciidamada kale ayaa waxaa dhex martay israsaaseyn ilaa hadda ma cadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay israsaaseyntan balse warar kale ayaa sheegaya in iska horimaadkan uu sababay dhimasho iyo dhaawaca dad shacab ah oo ku sugnaa goobtaasi dhawaaqa rasaasta noolnool ee ay isku adeegsanayeen askartan ka wada tirsan dowladda federaalka ayaa waxay dadka ku dhaqan halkaasi ku abuurtay cabsi iyo argagax ciidamada la magac baxay booliska ee sheegtay inay sugaan ammaanka dadka rayidka ah ayaanan ka hadlin arrintan dhacdooyinka noocaana ayaa waxaa marar badan sidaanoo kale uga dhacaan magaalada muqdisho waxaana israsaaseyn dhex marta ciidamada dowladda federaalk gudahooda inta badan waxyeelo kasoo gaarta shacabka mana jirto cid ciidankani kula xisaabtanta falalka ay u geysanayaan bulshada mu'asasada alkataib ayaa baahisay filim xiise badan kaas oo lagu soo bandhigaya sida uu u dhacay dagaalkii cuslaa ee degmada aadan yabaal warbixin ku aadan waxaa inoo eegaya maxamed amiin
بسم الله الرحمن الرحيم
يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم
waa filim xiise badan oo cinwaankiisu yahay haddii aad allaah u gargaartaan isaguna wuu idin gargaarayaa waana hadiyadda ciidul adxa almubaarak ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada mu'asasada warbaahineed alkataa'ibna ugu talagashay dadka muslimiinta ah waxaa filimkan oo la daawan karo qadar afartan iyo toddoba daqiiqo ah kuna soo baxay luuqadaha carabiga iyo soomaaliga mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib kusoo gudbinaysa sida uu u dhacay dagaalkii taariikhda galay iyo xumladii masaarka dagaalka wax badan ka beddeshay ee aadan yabaal ka hor inta aan la gaarin soo bandhigidda dagaalkii aadan yabaal waxa uu filimka cusub ee alkataa'ib si kooban u soo gudbinayaa xamlo dagaaleedkii cuslaa ay dabayaaqadii bishii shacbaan ay gobollada shabeellooyinka iyo hiiraan ka bilaabeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sababna u noqday in afka ciidda loo diro qorshayaashii washington iyo ankara ay u soo dhiibeen villa soomaaliya laguna doonayay in lagu burburiyo hanaanka hufan ee ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah waxaad arkaysaa dagaaladii alkawthar daarunicma ceel cali axmed ceel baraf miir taqwo sumadaale warta dibasamatar awdheegle sabiid balcad duleedyada muqdisho iyo meelo kale halkaasi oo ay isku fara saareen ciidamada bandiiradaha guduudan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka
ilahay qur-aanku wuxuu tahay wayamkuruuna wayamkuru allaahu wallaahu khayru lmaakiriin balaayi oo maxay ahday ay abaabulaayeen muslimiintay rabeen darar iyo dhibaato inay gaarsiiyaan nuurka ilahay rabeen inay damiyeen shareecada ilahay inay tirtiraan ay rabeen maanta iyagaa ilahay tirtira subxana wataala oo baaba'een ilah anu mahad celinaa subxaana wataala jalla wacala
laakiin mid ka mid ah dagaaladii ugu saameynta badnaa iyo soo noqoshooyinkii waaweynaa ee ay maamulladii islaamiga ay dib ugu laabteen deegaanadii ay ka soo gurteen waa malxamadii aadan yabaal magaaladan ayaana ahayd taliska dhexe ee xamladii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah xasan sheekh ayaana geed gaaban iyo mid dheerba u fuulay sidii aadan yabaal loogu hayn lahaa qomuska dimuqraadiyadda iyo diinla'aanta aroornimadii hore ee siddeed iyo tobankii bishii shawaal kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriyada ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee shahaadadoonka ah ayaa dhowr jiho ka weeraray xeryo isku raran ah oo ay aadan yabaal ku lahaayeen in ka badan laba kun oo askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka filimka ayaa soo bandhigaya dagaal aan waxba laysku reeban oo ay martigelisay degmada aadan yabaal iyadoo ciidamada dowladda federaalkan ay isku dayeen in ay difaacdaan magaalada laakiin takbiirta iyo daryanka qoryaha kala duwan ee ay ridayaan ciidamada mujaahidiinta ayaa dhagaha tiray taasina waxa ay dhalisay in taliyihii ugu sarreeyey ciidamada dowladda federaalka odawaa yuusuf raage iyo shuute ay cagaha wax ka dayaan
alaysa allahu bikaafin cabda idinka soo maaha faajmicuu amrakum wa shurakaa'akum idinka iyo wixii shuraka idinlaah ood isku sheerar tihiin ood isku barnaamij tihiin isbaayisigiin oo dhan isu taga ina waliya allahu aladii ha nazla alkitaaba wa huwa yatawalla saalixiin waxaa ka horaysa qul idcuu shurakaa'akum waxa idinka idinla shirkaa oo isla bahwadaagtiin oo isbaaysiga idinkula jira adduunka waa isbaaysiga jira mogtaasaa lagu leeyahay hal maraa alwahaaqa yaad isku alleeye ina waliya allahu aladii nazala alkitaaba wa huwa yatawalla asaalixiin marka laga yimaado boqolaalka askari ee subaxaasi la waray meedadkooda magaalada aadan yabaal filimkana lagu arkayo waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qabteen macrakada maxaabiis dagaal kuwaasi oo iyagoo dhabanada haysta dhafarina ka muuqata qaarkood lagu arkayo filimka cusub ee loogu magac daray haddii aad allah u gargaartaan wuu idin gargaarayaa
saaki anoo jiifaha xabadaha bilowdeenbu tira ururka duuqoray ii qaataba niidaaw iga jabtube tira ururka duuqoray ii qaataba niidaaw iga jabtube
xarumihii maamulka magaalada aargada ku taalla bartamaha magaalada aadan yabaal iyo goobo kale oo ka mid a astaamaha magaalada ayaa lagu arkayaa isdaarka cusub ee alkataa'ib halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
الحديق في الحديق قول الإله وأنا السعادة تحكيني ما في jabkii aadan yabaan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka iyo fadeexadda firxadkooda ay sida dhow u soo qabatay kaamirada mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxa uu dhulgariir uga dhignaa dowladda federaalka iyo taageerayaasheeda caalamka xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ayaana waxaa iska caadi ah ku tilmaamay jabkii aadan yabaal maalin waa laga ad- waa- waa waa laga adkaanaa maalin waa adkaanay maalmaha isdaba socdaa laga adkaanaa maalma isdaba socda adkaada marka ma marka qaarkood in annaga nalaga adkaado nalasoo daba kacaayo daadaasna mi taas macnaheedu ma ahan dagaalka waa lagu fashilay marka ma marka qaarkood in annaga nalaga adkaado nalasoo daba kacaayo daadaasna mi taas macnaheedu ma ahan dagaalka waa lagu fashilay
mid ka mid ah natiijooyinkii ka dhashay dagaalkii weynaa ee aadan yabaal filimka alkataa'ib ay soo saartana lagu arki karo waa xaaladda adag iyo rucbiga u soo darsay ciidanka dowladda federaalka kuwaasi oo boqol boqol iyagoo u socda gawaari ay gadhaashtayna ku maraya bacaadka shabeellaha dhexe hiiraan iyo galgaduud sidaasina ku tegay duleedyada muqdisho waana midda keentay in saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ay dil ugu goondiyaan ciidamada ka soo carara furimaha halka wadaadaha u fadwooda shisheeyahana ay gaalnimo ku cabireen in ciidamada dowladda federaalka ay kasoo baxaan jiidaha hore ee dagaalka
marka culummadu waxay isku raaceen nin kastoo ciidanka maalinta cadowga loo baahay in la dagaalamo ka soo laabtay inuu munaafiq yahay aayaddaasana caddaynaysa waxaa kaleeto ilaah ku tilmaamay fii suurati maaratay maaratay suurad kaleeto oo iyaduna qur-aanka ka mida wuxuu ku tilmaamay inay yihiin gaalo dadkaas waa cajiib oo iyaduna qur-aanka ka mida wuxuu ku tilmaamay inay yihiin gaalo dadkaas waa cajiib ninkii furun dagaal ka soo baxo dagaalka ka soo tago waa dil toogasha ah haddaan dilkii gaari weyno wax u dhigmo oo gaal shira ah oo ciqaab ah iyay la kulmaayaan keli marka qofkii ley ma aha qofkii arrintaas sameeyey ley ma aha hooyadii aabbihiina waa la jiraan yaa hooyadii aabbihii iyana waa la jiraan ciqaabtay wax ka qaadanayaan
qaybaha dambe ee filimka cusub ee dagaalkii aadan yabaal waxa uu soo gudbinayaa towjiihaad ku socda muslimiinta kaasi oo ah in guusha ay xaqiijiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku timid fadliga allah intaa kadibna ducada muslimiinta iyo dardargelinta mujaahidiinta loona baahan yahay in lagu qaabilo tawaaduc iyo qushuuc
أمجاد سعد والوليد نحن شعب لم يعد يخشى الردى
macaalimta iyo astaamaha ay leedahay dowladda islaamiga ah ee higsiga iyo himiladu u tahay in dhowaan laga taago soomaaliya ayaa lagu soo gebagabeeyey filimka cusub ee cinwaanka looga dhigay haddii aad allaha u gargaartaan isaguna wuu idin gargaarayaa waxaana shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah lagu booriyey inay isku diyaariyaan martigelinta dowladda islaamka ee xal u ah dhibaatooyinka la degay ummadda soomaaliyeed
مضينا نحو آفاق العلا نسلم الرايات جدا لحفيدي ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay u diyaar noqdaan ku dhaqanka shareecada alleh iyo dhismaha dowlad islaami ah dowladda islaamkaan rabnaa waa dowlad dhismaheeda ummadda laga rabo dheefteedana iyadoo ay leedahay waa dowlad ku dhisan cadaalad iyo walaaltinimada islaamka waa dowlad aan gaalo dheef ka sugaynin waa dowlad khayraadka uu ilaahay subxaana wa tacaala dhulkeeda ku galladaystay ka faa'iidaysanaysa waa dowlad ku qatonta kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuulullah waa dowladdaad muddo dheer ka dhur sugayseen dhibka badanna u soo marteen dhammaacdiiyo dabkaa quudateen ma aha dhalanteed dhayal ma aha maalmaha intaad guula dhigateen sabirkiinna dheer iyo xaqaatiinna soo dhicin قد رفعنا راية خفاقة بعد أيام ضياع وشرود ومضينا نحو آفاق العلا نسلم الرايات جدا لحفيدي نسلم الرايات جدا لحفيدي tartama cilmiyeedyo qayb ka ahaa dabaaldegyadii ciidul adxa almubaarak ayaa lagu qabtay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana warbixintan inoogu eegaya maxamed qaasim tartankan ayaa qayb ka ahaa dabaaldegyada iyo damaashaadka loogu talagalay munaasabadda ciidul adxa almubaarak kun afar boqol afartan iyo lix hijri kaas oo ka dhacay magaalada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose musaabaqadan oo uu qabtay mimbar dacwa ee taabacsan maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah bulshada jamaame iyadoona lagu tartamayay qaar ka mid ah culumta shareecada islaamka wuxuuna tartanka u dhacay sida tan maxamed cabdiraxmaan waxaad qabsatay laba lambar oo kale ah saddex iyo toban iyo afar iyo toban haddaan ku hormarno su-aasha ku xusan saddex iyo tobanka lambar saddex iyo tobana su-aasha ku xusan waxaad ka bilowdaa beedka sideed iyo kontonaad wayajmacu alfawaatixa alarbac cashar صله سحيرا من قضعك ذا اشتهر ويجمع الفواتح الأربع عشر سله صحيرا من قضع كذا اشتهر وتم ظن الم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ندون بدا لذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل وصحبه وكل تابعي وكل قارئ وكل كل سامعين aamin cali maxamuud lambarka aad qabsatay mise labada lambar aad qabsatay waxay kala yihiin lix iyo lambar labaatan su-aasha ugu horeysa lambarka lixaad ku xusan waa beedka laba iyo tobanaad wathaani idqaamun bikayri gunnah fi llaami wardaa huma karirannah والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في التقى ضع ظالما غن
tartankan ayaa ka mid ah nashadgelinta bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kaasi oo ay ku muujiyeen farxadooda ku saabsan munaasabada ciidul adxa al mubaarak iyadoona ay xusid mudan tahay in tartamceenkan oo kale ah ay ka dhaceen qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu dambeyntiina tiro askar ah ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay saldhig military oo maraykanka uu ku leeyahay waddanka jabaan warbaahinta dalka jabaan ayaa maanta oo isniin ah sheegtay in qaraxa uu ka dhacay saldhig ay ciidamada cirka ee maraykanka ku leeyihiin koonfurta dalkaas kaas oo sababay dhaawaca tiro askar ah qaraxa ayaana si gaar ah uga dhacay baqaara rasaasta lagu keediya oo ku yaala gudaha saldhig ciidamada cirka ee maraykanka ee lagu magacaabo kaadiina wakaaladda wararka ee jabaan iyo mas-uuliyiin maxalli ah ayaa ku soo warramaya in qaraxaasi uu sababay dhaawaca afar askari iyagoona sheegay inay socdaan baaritaano ku aadan dhacdadan saldhigga ciidamada cirka ee maraykanka ee kaadiin ah ayaa ku yaala jasiiradda okinawa ee koonfur galbeed xeebaha jabaan waana hoyiga inta badan xarumaha ciidamada maraykanka ee jabaan iyo xarumaha ku dhex yaala saldhiggaasi iyadoona xarumaha ku dhex yaalay saldhigani loo isticmaalayay si kumeel gaar ah oo lagu keedinayo hubka aanan qarxin warkii oo dhegaystayaal aydu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horreysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu